alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ila clى اظaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira waa darsigeenii koo iyo tobnaad ee ka mid ahaa duruusteenii ku saabsanayd aadaabta islaamiga iyo akhlaaqda mashruuca ah darsigeenii shalay wuxuu inoo joogay inay bannaan tahay in xinnaha lagu midabeeyo timaha iyo jidhka kalaba waxaana xinnaha la midka ah geedka loo yaqaano alkhatam oo ah madow iyo casaan isku jira wayukrahu bisawaad bu uhi sheekhu madow haddaba ma la marin karaa timihii ama cir ha noqdaan ama timo madooba ha noqdaane lama ma lama madoobeyn karo timaha hadday ciro yihin iyo haddii kalaba waayo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi markii loo keenay abuquxaaf oo abubakar aabihiya timihiisu ciracad oo balayaxa ay yihiin gayiruu hada shayba wajanibuhu sawaad ciradan midabkeedan cad bedela buuli madowgana ka dheereeya waajib maaha markaa in cirada la caseeyo ama midab kale lagu sameeyo aan madow ahayn labadaba waa la samayn karaa labadabana saxaabadu way sameeyeen xadiidka markaa waxaa laga qaadanayaa timaha in la madoobeeya inaanay banaanen wajanibuhu sawaad in midabada casaanka iyo hurdigiyo la mariyo ayaa sunno ah mar kale rasuulku wuxuu sheegay inay ummaddiisa ka mid noqon doonaan qowmun yasbiquuna bisawaad ka xawaasil tayr qoom timahooda mariya midab madow qoomkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yajiduuna raayixata aljanna jannada udugeeda heli maayaan dhinac kale haddii laga eegana qish baa ku jira qofkii da-da ahaa dadka uu ku khaldi karo oo ugu muujisan karo inay da-diisu yar tahay walaa yajuusu ma banaana bu uhi an yakluwa arajulu ninku in la gooni noqdo bimra'atin gabadh gabadhaasi oo laysat lahu isaga aanu ahayn bimaxramin maxram aanu ahayn ama aan xaaskiisii aan ahayn inuu meel kula gooni noqdo ay dadka kale kaga qarsoomayaan gaadhi guri gudihii iyo meelaha kale la midkaasa meel cidlaa inuu kelidii la joogo arrintana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa diiday wuxuui laa yakhluwana rajulu biimra'a ilaa maca dii maxram nin yaanu gabadh la joogin oonu meel meel kula gooni noqonin gabadhaasi oo markaa maxram aanu ahayn maxramkeedina aanu la joogin bukhaariyo muslim baa xadiid ka wariya min xadiidi cabdillahi bni cabbaas arrinta noocaasi shaydaankay u furaysaa albaabada waxaana qofka arrinkaas sameeya uu noqonayaa mid shaydaanka u sallaxay waddooyinkii u soo mari lahaa xumaanta ilaahay subxaana watacaala u diiday oo zinada ah inuu sameeyo u suurto geli lahay marka waa wasiilatun ilaa wuquuci lfujuur arrintaasi waa waddo qofka gaadhsiinaysa xumaanta zinada la idhaahdo inuu ku dhaco marka islaamku waa diiday min baabi sadi daraa'ic islaamka qawaaciddiisa waxaa ka mid ah in waddo kasta oo shar uu ka iman karo iyo marin kasta qofka usoo mari karo in la xidho taana rasuulka ayaa caddeeyey sida tirmidi wariyey rasuulku wuxuu yidhi maa khalaa rajulu biimra'atin ilaa kana shaytaanu haalihahuma haddii nin gabadh meeluu kula gooni noqdo aan maxramkiisa ahayn ka saddexeeya wuxuu noqonayaa shaydaan imaamu axmed iyo tirmidiya baa xadiidka wariyey min xadiidi cumar bn khataab radi allahu canhu mar haddii shaydaan uu sadexeeyena shaydaan wuxuu ugu yeedhayo iyo waxa uu u qurxinayo iyo waxa uu u sakhirayo waa la garanayaa dumarkuna sidooday fitno u yihiin oo ay tahay ninku inuu uga fogaado iska ilaaliyo waa ka yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa dabaday kama tegin fitno ragga kaga daran dumarka oo diintooda iyo akhlaaqdooda iyo dadnimadooda kaga daran walihaadaba islaamku wuxuu dejiyey axkaam axkaamtaasi oo ragga iyo dumarka kala soocaysa oo kala teedaysa oo shar kastoo wada joogooda iyo isdhexgalkooda iyo is-aragoodu uu sababi lahaa meesha ka saaraysa qoladii reer banu israa'iil fitnadii u horreysay halka ay ka soo gashay waxay ahayd xagga dumarka walihaadaba rasuulkeenu calayhi isalaatu wasalaam isagoo ah naasixu lamiin mid si daacadnimaha wanaaggeena uga talinayay wuxuu inoo diiday dumarka inuu ninkii meel kula gooni noqdo gabadh inuu gacan qaado inay gabadhi bilaa maxram safarto inay bilaa xijaab gurigeeda ka baxdo inay udug iyadoo ismarisay ama isku shiday gurigeeda ka baxdo inay dumarku raggii kula hadlaan hadal dabacsan oo qalbiga waxyeeli kara in rag iyo dumarka ay isdhex galaan xataa meelaha lagu cibaadaysanayo masaajidadu ay ka mid yihiin inuu ninkii dumarkii eego uu daawado dumarkii inay raggii daawadaan oo eegaan waxaasoo dhan shareecada weydiida sababtay u diidana waxay tahay arrimahaasi waa arrimo qof kastoo caqlili uu fahmi karo dhibaatada diineed ee qofka ay u leeyihiin walaa yajtamicu buu yidhi ma kulmayaan rajulaani laba nin walamra'ataan iyo laba dumari toona curyaanayni iyaga oo qaaqaawan fii firaashin waaxidin gogol qura kuma wada seexan karaan walaa isaarin waaxidin gunti qurana ma wada geli karaan tusaalahaan go- ma wada huwan karaan ama buste iyagoo qaaqaawan hadda waa labadii nin wa kadalika labadii dumar aha nin iyo gabadh anxaas iyo anxaas iswaan hadalkeeda da- xataa ninku gabadha maxramkeed maxramkiisa ah iyadoo qaawan firaashku lama jiibsan karo lamana huwan karo maro oo maro ma wada hoos geli karaan ninka iyo xaaskiisa ayuunbaa arrintaasi loo ogol yahay labadoodoo qura iska dhaaf dadka waaweyne rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim caruurta yaryarayd buu yihi muruu abnaakum bisalaati lisabcin wadribuuhum calayha licashrin fariquu baynahum fi lmadaajic rawahu axmed wa abu daawud caruurtiina salaada fara toddoba jir markay gaadhaan way way garaadsadeen markaa toban jir markay gaadhaanna hadday tukan waayaan edbiya oo garaaca wafariquu baynahum fi lmadaajic toban jir markay gaadhaan gogasha u kala duwa yaanay hal firaash ku wada seexanay carruurtii hablihii iyo inamadii xataa waa in aan qol la wada seexin hablahana qol gooniya loo sameya inamadana qol gooniya iska daa inay firaash qura ku wada seexdaan iyagoo qaaqaawan ama busto qura ay wada wadaan labada inan baan la ogolayn labada hablood baan la ogolayn fariquu baynahum fi lmadaajic markaa dadkii waaweynaa maxaad umalaynaysaa in cawradoodii ay istaabato ayaa dhacaysa in mid waliba ka kale cawradiisa arko rasuulkuna wuxu uhi ixfad cawrataka ilaa min zawjika aw maa malakat yamiinuka cawradaada ilaali oo in la arko ama la taabto ka ilaali zawjkaaga lamaanahaaga ama addoontaada mooyaane inta kale cawradaada ka ilaasho walaa yajuusu ma banaana bu uhi tacamudu xuduuri lahwi wallacib qofku inuu u kaso o u camdiyo inuu xaadiro meel lahwi lagu hayo lahw oo waxa dadku ay ku maararoobaan lahwi oo dhamina inuu baatil yahay buu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka laga reebo ciyaarta ninkuu ku ciyaaro faraskiisa ama uu ku ciyaarayo hubka isagoo ku shiish baranayo amaba se uu la ciyaaro reerkiisa isagoo maaweyninaya jaabir waa kii rasuulku ku yihi markuu u sheegay gabadh carmale inuu guursaday hallaa bikran tulaacibuhaa wa tulaacibuka wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuka miyaad guursatid inan aada la ciyaarto iyadana kula ciyaarto aada la qosasho iyadana kula qosasho mid soo daashay oo hawlaha hore usoo dhamaysatay maxaa kuu geeyey laakiin jaabir arrin buu sheegay oo wuxuu yihi waa kii aabihii ku shahiday dagaalkii uxud aabbahay wuxuu igaga tegay buu ihi hablo weliba u igala sii dardaarmay marka waxaan is idhi inan yaro iyagoo kalaa haddii aada u keento way isla kharrinbi doonaan marka gabadh weyn oo waayeelah oo dee mas-uula oo hablaha xanaanaysa oo u feedha oo iyaga ka roon oo aan la qasan u keen baan is idhi wakadalika allacib iyaduna waa nooc lahwiga ka mid ah qofku waktigiisiibuu ku luminaya manfaco adduunyana kasoo geli mayso sahay aakhirana u noqon mayso oo dadka iminka garoonkaa ku urursana kubadda daawanayo kale maada yastafiiduun maxay faa'iidayaan walaa shay oo taasoo kaleta uu sheegaya sheekhu walaa shayin shayna qofku inuu xaadiro ma banaano min almalaahi almutriba kamida ciyaaraha iyo waxyaabaha la garaaco ee qofka bedelaya isbedel ku sameynaya qalbigiisa mirqaan waxaa la idhaha ku dhalinaya oo qofku uu is arkaya un isagoo isruxaya ama isagoo heesaya oo dhawaaqaya ka tabli sida durbaanka oo kale tabligu waa ka inagu aynu durbaanka u naqaan waxaa ka duwan adduf oo sheekha ayaa sheegi doona oo bahalkaa la garaaco hadduu dhinac ka furayay duf baa la idhahdaa hadduu labada dhinacba ka furayo sida garaanto kale un ugu wareegsan yahayna waa duf laakin tabligu waxa weeyaan waa almusakar aw almuqlaq min min aljihatayn labada dhinac wuu ka xidhay marka labada dhinac waa laga garaaci karaa sida durbaanada qaarkood ay yihiin ama wuu wada qufulaya laakiin dhinacun baa laga garaaci karaa almuhim altablu waa durbaanka ah durbaanku markaa wuxuu la xukum yahay muusiga waana nooc kamida muusiga kuwa bamboyda la idhaahdo ee alfirqa almuusiqiya alxukuumiya kooxda muusiga garaacda ee dawladuhu ay leeyihiin bahalaan ay garaacayaan ay sitaan mid kamida weeyaan tabligu nahyi gaara baana kusoo arooray isagoo marka hore macaasiftii kamida rasuulku uu sheegay inay xaaraan yihiin oo ummadiisa qaar ka mida ay xalaashan doonaan oo lagu halaagi doono haddana si gaaruu rasuulku u sheegay nahaa can ilkuuba alkuubana waa tablu si raawiga xadiidka warinaya uu tilmaamay xadiidkuna waa saxiix wazamr isaguna waa nooc ka mida qalabka muusiga marka meelaha laga garaacayo ama laga tumayo ama dhawaaqooda uu ka baxayo qofku inuu taga maaha bal rasuulku markii uu soo maray nin reer miyiya oo cuudkaa garaacaya dhaguhu isqabto u dhaafo ibnu cumar baa sidaa sameeyey sare maxaad sidaa u samaysay sunaano rasuulka calayhi salatu salaam la socda ayuu soo maray nin reer miya oo cuudkaa garaacanaya oo nooc muusiga ka mid a markaasuu dhagaha faraha iska geliyay ilaa uu dhaafay oo masaafadii uu ka maqli lahaa codkiisa uu ka gudbay nebi maxamed saasuu ka yeelay dadkuna maanta iyagaaba doonanaya oo shidanaya oo soo iibsanaya oo dhegaysanaya oo u qasdinaya inay dhegaystaan laa shaka inuu qalbigooda madoobeynayo oo iimaankooda uu daciifinayo khashidoodii alla kacabsigooda hoos uu ridaayo walaa shaka in dembi looga qorayo oo ciqaab uu sababu noqonayo adduuniya aakhirada rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam layakunana min ummatii qowmin yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazif ummaddeeda waxaa ka mid noqon doona kuwa xalaashada xariirta iyo zinada iyo qalabka dabligaasi uu ka mid yahay azamr waa qalabka alaatullaahi waaarab la yidhahda heesaha loo garaaco ee ah kaa dadka ka mirqaansiinaya ee dadku markaa ay dhegaystaan ay isruxayaan ama xagga qalbiga ha ka ruxmaan ama jirkooduba ha ruxmo oo ruxankii qalbigu ha usoo gudbaba dushoodi rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay degi doonaan jamba calam buur dhinaceed marka nin baa u imanaya ya'tiihim yani saa'il qof faqiir wax weydiisanaya soo irjic ilaynaa qadan berri nagu soo noqo bay odhanayaan berridiiba intaan la gaadhin ayuu ilaahay subxaana wa tacaala dhulka la goynayaa buurtaana ku ridaya qaar kalena doofaaro iyo daayeero suuradood baa loo yeelaya oo ciqaab adduunyada ku helaya in badan oo ka mida dadka qalabkaa garaacdee heesana iyadoo suuradooda suuro bani aadam ay tahay ayaa xagga qalbiga maski kaga dhacay oo ay bani aadamka ilaahay karaamiye ay ka baxeen xishoodkii bani aadamka lagu yaqaanay iyo damiirkii gabadh weyn oo laga yaabo inay sodoh tahay oo carruurteeda carruura leeyihiin oo intay timaha soo qaawisatay masrax soo istaagto muusig loo garaacayo oo heesaysa oo nin la heesaysa oo isruxaysa oo jacayl ka sheekaynaysa bal maskiga u hadhay idinku sheega qof ilaahay dooriye miyaan ahayn laa shaka inay tay qof ilaahay dooriye dumarkeenu iminka aroosyada marka ay joogaan durbaankaasay garaacaan mana banaano waa xaaraan isagu laa lilrijaali walaa lilnisaa rag iyo dumar midna uma banaan baalkaa dhinac walba ka xidhan dee dadka qaarkoodna oba kuwa ku cibaadaystaba iminka waaba yaraartee yaraateen waxaan soo gaadhay iyadoo rabadaantii taraawiix iyo waxa aan la aqoone maqaaxiyaa inta la fadhiisto qaadna lasoo qaato ninna uu durbaanka garaacayo wadaadna uu akriyo qasaa'id marna israa'iiliyaad buu akrinaya markaasaa dadku waxay isleeyihin iyagoo xaaladdaa ku jiro durbaankaa la garaacayo iyo qasaa'idkaa oo halkaa qaad ku cunaya cibaadadii rabadaantuna ay saagtayba waxay isleeyihin waad cibaadaysanaysaa allah allah daasi hayaa maruu ku dhufto wadaadkaasiba mirqaar halkii u dambeysay maraya ilahi baad u dhawaanaysaan bay isleeyihin haddaba waxaanay samaynayaan waa xaaraan waxaana garaacayan waa dabligii rasuulku alayh salatu asalaam uu nahiyey ayay tumayaan salaadi ma jirto qaar badan baa faralkii aan tukan alxamdulilah taxasun baa dhacay iminka xaalku sida aad bu uga fiicay dee qolooyinka qayilayaan inta badan waa iska qayilayaano qayilaadooda xumaantaa kale kumay darsa kuma darsadaan inta badan dadka in badanina waa kuwa iska cibaadaysanaya masaajidada oo guryo ilaahaya jooga salaadaa qiimaha badan tukanaya ciddii ilahay waafajiyey marka ninka durbaan garaacistii ku cibaadaysta la yidhaha ilaahay baa loogu dhawaanaya marka la garaaco baalkaa kuubada la yidhaha nebi maxamed uu nahiyey ee uu ku daray qalabka muusiga waa faasiqun min alfasaqa wey ilaahay daacadiisi qof ka baxay wey faasiqa wadaadku doonaya ha noqdo wadaad hebelta aan lahayn fanaaniinta ayuu la xukum yahay mana noqonayo markhaati gal ha hadduu idhaahdo arrinkaana maraka waxa le adu markhaati ma noqon karti fisqi daahira baad samaysaa oo cadaaladaadii riday fisqi muuqda hadduu ku darsado xadradiina jaaskiina iyaduna waa fisqi labaad afarta madahaba fiqiguna taa waa isku waafaqeen inaan markhaati la gashan ninka qasaa'idkaa qaadaya isruxaaya ee bahalkaana garaacanaya oo dadka faasiqiinta waxa weyaan uu ku jiro maxaa haddaba dumarka u banaan xaaladda farxadaa sida ciidda iyo arooska iyo wuxuuhi wakhusa waxaa laga soo reebay min dalika qalabkaa la garaacdo addufu baa laga soo reebay linikaax nikaaxa ama guurka awgii iyadoo loo garaacayo adduf iyo atablu maxay ku kala duwan yihin suuradooda cad baad arki kartaa bal googleka gal adigu waxaad ku qortaa atabl halkaa dhigo waxaad ku qortaa adduf oo halkaa dhigo adduf waa maftuux min aljihatayn labada dhinac wuu ka furaya sida garaantoo kale saa wareegsan yihi ama ugu yaraan waa maftuux min jiha dhinacna uu ka xidhaya dhinacna uu ka furan yahay atabluna waa makhluuq min aljihatayn waa durbaankaasun tabligu aynu naqaano marka dufka ayaa dumarka loo baneeyey waktiga guurka kaa dhinaca ka furan ama laba dhinacba ka furan rasuulka alayh salaatu salaam u ruqseeyey waxaa markaa la isweydiin karaa oo labadu maxay ku kala duwan yihin altablu wadufu maxay ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin altablu maadaama labada dhinacba uu ka xidhan yahay oo maaliba aanay ka daloolin marka la garaaco wuxuu samaynayaa sawd laba dhacayo oo kii muusiga oo kalaa darabka keeniyo mirqaanka keeniya laakiin adduf maadaama ugu yaraan dhinacuu ka furay haddaanu labadaba ka furayna sida garaantoon aanu ahayn wax iska qowqowlo unbuu noqonayaa dee tanag afka ka furan oo la garaacayo ama sharikan afka laga goyo oo la garaacayo kala wey ama qalwaan marka raadkooda ayaa kala duwan lihaadaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xalaaleeyey dufka dabligana uu xaaraantimeeyey weliba khamriga uu meel la dhigay in allaha xarama alkhamra waalmaysara waalkuuba kulu muskirin xaraam bu rasuul axmed iyo abu yacla wey ilaah wuxuu xaaraantimeeyey khamriga khamaarka iyo alkuuba waa durbaanka kulu muskirin xaraam alkuuba inuu yahay adablu waa durbaanka aynu naqaano ee qufulada dhinac walba ka xidhan raawiga xadiidka warinayaa ku fasiray markaa tafsiir kale oo haba yaraatee loo doonayaa ma jiro markaa dufka ayaa dumarka loo baneeyey liqowli nabiyi sala allahu alay waslam uhi aclinu nikaax guurka warkiisa baahiyo hala ogaado wadribuu calayhi biduf baalkaa dufka la yidhaahna durbaan odhamayna durbaanku waa tablige u garaaca marka xadiidka qeybtiisa hore aclinu nikaax waa saxiix wey oo meeshaa inuu aroos ka jira waa in la ogaado si si aan ama ninkaasi inu gabadha aroosay si aan hadhow toole tuhma aanay u dhicin de haddii la arko ninkii iyo gabadhii wada socda ama kelidood guri wada gelaya de dad inay isguursadeen la og yahay waa inay noqdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa dumarka wuxuu usii sheegay buraanburka ee odhan lahaayeen mararka qaarkood oo wuxuu hal hal macakum shayun min allahwi buui rasuulku dumar aroos ku socda caaishii ay kamid ahay markuu arkay wax meerarawa ma haysaan fa ina alansaara yucjibuhum ullahu ansaari iska buraanburkaa iyo waxaa way iska jecel yihin rasuulka la maxaanu idhaha sucatan ataynaakum ataynaakum faxayuuna nuxayiikum idiin nimi idiin nimi waanu idin salaamaynaa ina salaama deetana markaasay bilaabeen inay ammaanaan yani hablahoodii inay ammaanaan marka buraanburka noocaas oo kale iyo waxyaabaha guurka lagu ogeysiinayo dadka ayuu kamid yahay laakiin imika durbaan baa la garaacayaa gabadh heestaa lasoo kaxaysanayaa hadda sheegi maayo dadka muusiga garaacda kuwa le aroos diinta waafaqsan baanu dhigani baan sheegaya iyo dadka wadaadada ah ayaa dabligaa garaacanaya in badanna aanay ogeyn inuu muusigiyo muusiga garaacanaya markaasay heesayaano sidii heesii laxanka lahaa aanu sheegaynin ayay qaadayaan buraanburkaa la ogolya caadiga sida gabayga oo kale iyo buraanburka iyo laakiin heestan laxanka le ee darabka keenaysa mirqaanka keenaysa rag iyo dumar aroos iyo aroos la-aan marnaba lama ogola iminka waa waa la casriyeeyeba dumarka qaarkood oo yurub jooga ay soo weydiiyeen halkeennana waa la ii sheegay inay bilaabantay waxaaba la la sameeyey wax duf lagu sheegayo iska muusig caadi ah oo inta c d lagu duubay la gelinayo recoordhada dabeetana dumarka ay ciyaarayaan raqsiga laftiisa iyo jaaska dumarku ay sameeyaan culimadu way kala qaybiyeen mid waa iska boodbood yar marna gabadha horaa u yaro baxayso marna dibaa u yaro baxayso midna waa raqsigaa dee xubnaheeda oo dhan ay ka ciyaarsiinaysa xubnaha muuqda ay dhaqdhaqaajinayso ee lagu yaqaano garbiga reer galbeedka lagu yaqaano ciyaartaa gabadhu marna horaa u yaro baxayso marna dib u yaro baxayso ee yaro boodboodayso aroos iyo farxad marka la joogo looma diidana waa caadaadka mubaaxa mid kamida wey laakiin raqsigan garbiga laga soo amaanaystay reer galbeedka haddii aynu garanayno xataa dumarka laftooda ay isku fitnoobayaan miday shareecadu ogoshahay maase ahlucilmigu ay fatwoodeen sida sheekh ibn cuthaymiin iyo aimo kaloo badanba walaa ba'sa wax dhibi biruqyati tufmihii kuma jiro biasmaa illahi tacaala qofka ilaahay magacyadiisa lagu tufo qofkii xanuunsanayey qur-aanka waa lagu tufi karaa magacyadii ilaahay waa lagu tufi karaa allahu alraxmaanu alraxiimu lagu tufo dabeetana oo qur-aankii lagu tufo wakadalika saas oo kale waxaa haday ata altacwiidu bihi in ilaahay la magan geliyo siduu rasuulku xasan iyo xuseen ku odhan jiray uciidukumaa billahi min kuli shayطaani wahaama min kuli caynin laama ilaahay baan idinka magan gelinaya shaydaanka iyo ishaba taasuu rasuulku sameeyey alayh salaatu wasalaam halka maanta dumarka lagu odhanayo waxaad samaysaan ilmaha yar madaxiisa bir dhiga ama wagar dhiga ama gabadhu waxa weeyaan toon dhiga ha gashato waxaas maxay tarayaan ishuu ka celinaya beli iyo jinku inuu derderay waxaas wax allaala waxay tarayaan ma jirto qofkana caqiide xumo iyo dacf iyo taagdarun bay usii kordhinayaan waa in ilaahay subxaana watacaala la magan galo adkaarta la akristo allahu alcadiim allaha weyn ee qadiirka ee shay walbana awooda ruqyada waxaa la yidhahdaa waa shay mashruuca fi ljaahiliyana way jirta islaamka ka hor intay wax akriyaan bay dadka xanuunsada ku tufi jireen rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markii ruqyada la weydiiyey sa muslim saxiixa ku wariyay laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka qofkii wax lagu akriyo lagu tufaa dhib ma leh haddii aanu shirki ku jirin oo dee jin iyo ilaahay cid aan ahayn iyo aan loo baryahay ee ilaahay un dee loo baryaayo waxaa kaloo rasuulku uhi man istataaca an yanfaca akhaahu falyanfac qofka awooda walaalkii inuu anfaco oo qur-aan ama duco uu ku tufo ha anfaca walaalkii waxa u taro shuruudun bay culimadu u sheegaan shuruudda waxaa ka mid ah in qofka waxaan lagu tufayo lagu akrinaya uu yahay qur-aankii magacyadii ilaahay ducooyinkii wax kale aan lagu tufahayn inuu qofku aanu faaliye sixiroole u tegin faaliye sixiroole inuu tago xataa qur-aan igu akriya inuu yidhaahdaa ama ducooyin ugu tuf inuu yidhahdaa ma banaana waayo in loo tagaaba xaaraan qofka u taga ee waxweydiiya ayaan afartan maalmood iyo habeenadooda salaada tukada ajir aan ka helayn suu sheegay rasuulku calayh isalaatu wasalaam sixirool iyo faaliya in loo tago ama igu tufaa la odhanayo qur-aan ama wax kale laa yajuusa ma banaana sidaasoo kale waa in la garanayo qofku waxaan lagu tufayo wuxuu fahmayo waa inuu luqaduu fahmayo waxaanu garanaynba qofku in lagu akriyo lagu tufa inuu ogolaado maaha shardi bay taana culimadu ka dhigeen waana min anfaci aladwiya in qofka ilaahay loo baryo isagu isku tufo ama cid kaleba ay ku tufto qur-aanka iyo ducooyinka weliba gaaraan kuwa rasuulka calayhi salatu wasalaam ka soo arooray iyo dawooyinka nooca u nafciga badan weeye waayo ilaahay baa shaafi marka ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay nabiy llahi ibraahim inuu yihi waidaa maridtu fahuwa yashfi markaan bukooda ilaahay baa akay shaafiya rasuulkuna wuxuu odhan jiray anta shaafi ilaah adiga ayuunbaa ka wax bogsiiya walaa shifaa ilaa shifaauk bogsasho adigu aada bixiso mooyaane mid kale ma jirto dawooyinkan iyo waxaan dhakhaatiirtu bixiyaan oo dhami waa sababu ilaahay baa se almusabib hadduu ilaahay raad iyo waxtar geliyana way yeelan haddii kalan yeelan mayso taasina de waa midaynu aragnay soo ma hadday iskeed wuxu shaafiyayso qof kastoo dawada qaata uu bogsan laha soo ma laakiin maxaynu aragnay dadkii oo dawadii qaadanayo kana uu bogsanayo kana aanu bogsanahay waayo dawada lafteeda waxbama bogsiinaysa ilahay baa wax bogsiinaya wey marka kanna ilaahay baa subxaana watacaala ku anfacay oo dawo uga dhigay kanna ilaahay baan uga dhigin walilahi alamru min qabl wa min bacd ilaahay baa subxaana watacaala arrinkao dhan iska leh walahu fi kuli shayin xikma arrin kastana ilaahay subxaana watacaala ujeedo xeelo dheer buu ka leeyay waxaa laga yaabaa inay dantaada tahayba inaana dawadaa ku bogsato laakiin adigu aad jeclaysanayso inaad bogsato xanuunku inuu kuu danyay baa laga yaaba maslaxadaadu ay ku jirto diintaadu ay kuugu badbaadayso xanuunka oo haddaad ka bogsan lahayd aada diin seegi lahayd ama sababu kugu noqonay inaad toobad keento oo dembiye aad ku jirta aad kasoo noqoto ama cibaadadii inaad badiso gaar ahaan baryada markaa sababta u weyne bogsashada lagu helayaa dee waa allaha shaafiga ee bogsashada bixiya in lala xidhiidho alitisaalu bihi in lala xidhiidho oo ilaahay subxana watacaala la baryo gaar ahaan qofku markuu xanuunsanayo waa mudarun mid darar iyo dhibaata ay haysato ilaahayna wuxuu ballan qaaday qofka xaaladdaa ku jira haddii uu baryo inuu ducada ka aqbalayo aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu wayajcalukum khulafaa alardi a ilaahu maca allah ilaahay subxaana watacaala qofku xaaladda dararka iyo dhibaatada tirsanayo kurbada iyo cidhidhiga uu ku jiro haddii uu baryo waa ka ducada ka aqbala dhibaatadana ka dulqaada laakiin bani aadamka laftoodu asbaabtan dunyawiga ah ayay ka hormariyaan sababtaa sharciga ah ee aadka u xooga badan markaa xaalkeena aynu dib ugu noqono mar alaale markaad xanuunsato xaggaad u carartaa dawo dhakhtar ma ka horeysaa horta inaad ilaahay barido mise sida dadka calmaaniyiinta ah iyo kuwa caqlaaniyiinta ah ayaynu aaminay in qur-aanka iyo ducooyinka iyo ay dawo un ka yihiin alamraad alcudwiya xanuunada dee xubnaha ku dhaca cafwan qur-aanka iyo ducooyinka iyo inay dawo ka yihiin alamraad nafsiya xanuunada nafsiga ah sida qofkii haddii dee jingala iyo haddii la dureeyo waxyaabahaas oo aanay dawo ka ahayn alamraad alcudwiya xanuunada xubnaha ku dhaca wadna xanuunka iyo beer xanuunka iyo keliya xanuunka iyo madax xanuunka iyo waxyaabaha lamidka ah taasi waa kalad ya cibaad allah xanuun oo dhan buu qur-aanku dawo ka yihi mid muuqdiyo mid qarsoon wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء waraxmat lilmu'miniin walaa yaziid الظaalimiina ilaa khasaara haddaad muumin tahay qur-aanku dawi kuu noqonaya haddaad dhaalim tahayna khasaarun baa kaaga kordhay marka iimaankaaga xooge waxaynu u baahan nahay alitisaalu billah xidhiidhka ilaahay aynu la leenahay iyo tacaluqu quluubina bihi quluubteenu inay ilaahay subxaana watacaala ku tacalluqdo ay la xidhiidho iyo tawakulunaa calayhi tala saaradka taa ilahay inaynu tala saarano iyo yaqiinta iyo iimaanka inaynu xoogeyno markaasaa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka iyo ducooyinka iyo shifaa inoo gelinaya kam min insaan imisaa qof hadi lamraad alcudwiya ay hayeen qur-aan suu isugu akriya ama loogu akriya ilaahay kaga kaxi rasuulku alayh salaatu wasalaam dadka muxuu ku daweyn jiray u badnaa aruqya muu odhan jirin xanuunadan dhakhtar u geeya qur-aanku dawo kama ahe ama ducooyinku dawo kama ahe war allahu shaafi ilaahay baa shaafi ilaahayna shifaaga wuxuu ku bixinaya waxa u weyn inaad ilaahay barido wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yihi ibarya waan idin ajiibi doonaa baryadu qalbiga aha ka soo gobo ilaahayna bari adoo yaqiinsan alijaaba adoo quustay oo isle kolla waxba tari mayso kolla laga aqbali maaye bal iska dhahuun ilaahay ha barya ilaahay bari iyadoo qalbigaagu uu soo jeedo wa anta muqbilun cala allahi biqalbika qalbigaagoo maqan haddaad ilaahay barido ducada ilaahay aqbali maayo in allaha laa yaqbalu ducaan min qalbin gaafilin lahin buu rasuulku alayh salaatu wasalaam iyo udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay baryo idinkoo yaqiinsan ijaabada mawaanicu ducaa mawaanicu ijaabati ducaa waxyaabaha diyada iyo ducada in laga aqbalana iska foge oo ka durg oo ka dheerow asbaabtii lagaga aqbali lahaana ku dadaal la eego munaasabaadka waktiyada sida aadaanka iyo iqaamada dhexdooda sujuudda aqrabaa yakunu lcabdu min rabbi huwa saajid faakiruu fiihi min adducaa faqaminu an yustajaaba lakum rawahu muslim can abi hurayra ilahay waxaad ugu dhowday markaad sujuudsan tahay ducada badiya bui rasuulka waxaad mudantahin in laydin ajiibe waktu saxa habeenka saddex meelood laba markay tagaane qeybta dambe lagu jiro ilaahay baa yanzilu ila samaai dunya nuzuulan yaliiqu bih oo odhanaya hal min saa'ilin faucطiyahu hal min mustakfirin faakfira lahu hal min daacin faastajiiba lahu ilaahay waa kariim ilaahay baa soo bandhigaaya in uu qofka barya ducada ka aqbalaya ka wax weydiista uu siinayo ka dembi dhaaf waysta weydiista uu dembi dhaafayo markaad musaafir tahay markanaad sooman tahay waa fursa cadiima liijaabat ducaa marka roobka uu da-ayo waktiyadaana la eego marka daawuu anfusakum wamardaakum ya cibaad allahi biاdducaa wاlqur'aan qur'aanka iyo ducadu waa dawada u weyne nafeena iyo cidda inaga xanuunsanaysa baa aynu ku daweyno asbaabta aan sheegay inaynu la nimaadno ilahay baa inagu shaafiyi doona kuna shaafiyi doona taana macnaheedu maaha inaynu diidayno ama aynu xaaraantimeynayno asbaabta kale dawooyinka kale tajriib ahaan lagu ogaaday in xanuunka sabab ay u noqon karaan in ilaahay subxana wa tacaala kaa shaafiyo laakiin waxaan leeyahay uu sababtii u weyneyd shifaaga iyo bogsashadu ay lahayd inaan indhaha ka lalinin wallahu aclam sal allahu calaa nabiyina maxamed